arrimahaadka socdo doorashada lama kunta muili oo barlamaanada doorahaan dhawaano badan gadaalkii la dooradayoon aan hambaliye haddii inta ka guulaystiin hore baa lahaa inaysan guulaystaan oo ummaddan adeegdaan oo saxaqaanka adeegtaan ummaddan horumar shaqshaqaytaan lasii fade intii la tartabta inay suurgalnayn waliba lanaha lamalaha biyo walka tartaman lan lay ka badi fadi marka lan ka badi ila la shaqeeyo oo leen fiirin qolayaal kale leen fiirin nabad la fiiriyo ayaan ku codsade inta dhamaan waliba la in ilaahay sinawada ka dhameystiro in wayna rajee in dad oo dalkii diintan adeegayaan iyo um Soomaalinimada iyo Soomaalinimada ka adeegi doonaan inuu nagada rajee inta kalena waliba la dadweynahana qeybasha shooda dadaalay soomaaliya haddii koliba ka jirta wakti oo isbedel iyo dowladnimo iyo doorasho la wada dimuqraadiyad iyo la wado dimuqraadiyada bilaaw lete ku yaaba in walyaalo badan oo dhiminin laakiin waliba aaminsanaa bilaaw fayl oo meelahatala ku bilaawo meel eed eed bilaaw faylan iyo walla ku bilaawo korinayaate marka taasna waliba rajeeya in ummadda inay dhiniya laisku qabsado in laka walaaloowo maalinta la tartamo bese in tartanka jaro laakiin wadii dhammaado tartankaasba dhammaado xilisha kala weyn isku midba ku haado aragtida la kaada si adduunyada dhaqamaasina saas wey inay la tartamo haddana waa la sheegada meelo ku hadalo waa loo maaquulana wayba la baahinaa lanka tartamo hoogas guulaysadin in lan hambaliyey kirku guulaysadin isuna hambaliyey marka wala in rajeeye dhammaantiin guulan rajeeye dhammaantiin walisin laa eedeeda umaasantiin way fadaan inuun ka wada shaqeynaan wadanka nabadiis iyo dowladnimadiis runtii walbadana laga ogolay wadanka soomaaliya dhibaatooyin badan ha mari dhibaatadeeda ahayd inuu ku bao wadanka lama yeeli gaar ahaan koonfur galbeed dhibaatooyin badan ha marti waybaan rajayaan adduunyada dhan wali baan ogola inyoona lansuubiyo mashaariic badan lansuubiyo mashaariicdaas in lawada shaqeey nabadlayn halna oo la suubiyi doona ma jiraan marka nabada shaqeeyalana wali faraana dhammaantay reer koonfur galbeed inay nabada ku wada shaqeeyaan walaha tijiroon walo caadiyayo argan ciidadan mahadsantiin waan salaam